أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaanu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafreebka caawaan idinkugu soo xunley idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a mid ka mid ah wargeysida ugu caansan dalka ingiriiska ah oo faafiyey warbixin uu ku sheegayo in kooxda riddada soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay burburto suurtagalna ay tahay in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan talada dalka warbixin ayaan idinkaga heynaa xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda oo maleeshiyaadka bangarafta maraykanku tababaray ku eedeeyey in ay caruur iyo haween ku xasuuqeen deegaanka yaaqbari weyne ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka waqooyi galbeed oo xoojiyey isbarbartaagga ay ku difaacayaan macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee halista kala kulmaya maleeshiyaadka maamulka ashaadladirirka ah ee somalilan barnaamijka ayaan idinkugu haynaa dabley hubaysan oo gobolka miiro ee dalka kenya ku laayay saraakiil booliis ah iyo dad shacaba mid ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo qabsaday munaasabad ay ku caleema saarayaan nabadoon cusub oo beesha ku hogaamiya shareecada islaamka iyo wilaayada gobolkaas oo soo dhoweysay nabadoonka cusub qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka waa habeennimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha jamaadu thani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan dalka ingiriiska ayaa faafiyey warbixin uu ku sheegayo in kooxda riddada soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay burburto suurtagalna ay tahay in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan talada dalka warbixinta uu faafiyey wargeyskaas waxaa inoo soo tarjumay halkanna inooga soo jeedinaya cismaan axmed dhuubow maalinba maalinta ka dambaysa kufaarta caalamka iyo warbaahinadooda kala duwan waxa ay muujinayaan guuldarrada baaxadda leh ee ku habsatay duulaankooda mactabu dirirka ah ee muddada dheer ay ka wadaan dalka soomaaliya oo ay kula jiraan dadka muslimiinta ah ee allaah makaniyey geyiga geeska qaaradda afrika warbixin dheer oo bannaanka soo dhigtay fashilka dulhoganaya ciidamada siliibiyiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku adeegato ee riddada ah ayuu khamiistii lasoo dhaafay daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer waddamada reer galbeedka al-shabaab meel weliba ay joogaan waxay xilligan isku diyaarinayaan inay la wareegaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska the obserfer oo ah warbaahinta ugu afka dheer waddanka ingiriiska waxa uu wargeysku sheegay in marba marka ka dambaysa ay sii yaraanayso awoodda kooxda riddada soomaaliya islamarkaana cabsi aad u xooggani ay hareysay ciidamada huwantah ee difaaca ka samaystay hareeraha magaalada muqdisho warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay ciidamada yugandha iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan degmada awdheegle oo ay sheegtay in caga buuran aanay ku taagneen islamarkaana gacankuhayntooda magaaladu ay tahay mid aad u jilicsan mar ay degmada awdheegle booqasho naflacaari ah ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ay wehelinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada huwanta ayuu wargeysku tilmaamay in laga dheehanayay cabsida xaddaafka ee ka jirta halkaasi waxaa kale uu wargeyska isaga oo hadalkiisa sii wata uu yidhi duuliyaasha diyaaradaha ee yugandha oo waday gaadiidka ayaa ka walwalsanaa oo doonayay in ay si dhaqsaha u duulaan iyaga oo sheegay in al-shabaab ay suuragal tahay inay bilaabaan hoobiyaal sidaasi darteedna si dhaqsi ah looga baxsado goobta degmada awdhiglan ay tahay furin ay suuragal tahay in ay dhan kasta ka soo weeraraan al-shabaab maadaama ayuu yidhi dagaalyahanada al-shabaab ay joogaan meel qiyaastii boqol mitir oo keliya ka baxsan daafaha awdheegle runtu waxay tahay ayay tidhi warbixintu in sanadkan gudihiisa oo keliya ay mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen inta badan deegaanada miyiga ah ee dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyaga oo doonaya khilaafo islaami ah oo ay ka hirgeliyaan geeska afrika wargeeska the obsefer intii uu ku guda jiray warbixinta waxa uu qiyaas ka bixiyey dhulka ay mujaahidiinta maamulaan oo uu ku tilmaamay in boqolkiiba soddon dhulka soomaaliya lagu soo dabaalay ku dhaqanka shareecada islaamka haatanna ay mujaahidiintu albaabada u taagan yihiin caasimadda muqdisho trisia baykan oo ku takhasustay arrimaha waxa loogu yeero argagixisada sidoo kalena baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha maraykanka ayaa wargeeska u sheegtay in hanaankii mujaahidiinta daalibaan ay kula wareegeen dalka afghanistan ay aad u shaabahaan habka ay wax ku wadaan al-shabaab waxa uu qiray wargeysku in fashil xooggan uu ku yimid dagaalka qaatay ayuu yidhi muddada ka badan shan iyo tobanka sano oo dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo ingiriiska oo kaashanaya kooxda riddada soomaaliya ay kula jireen al-shabaab muddadaasi dheer kadibna mujaahidiintu ay yihiin awood kacdoon oo aad u xooggan oo weliba ku sigtay ayuu yidhi horraantii sannadkan inay qabsadaan magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho murtad axmed ciise cawad oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya iyo safiirkii maraykanka haddana ka tirsan mucaaradka riddada oo la hadlay wargeyska ayaa qiray in gebiahaanba ay fashilantay kooxda riddada soomaaliya waxaa jira hoosudhac ku yimid maalgelintii caalamiga aheyd ee soomaaliya ayuu yidhi gaalka lagu magacaabo jarles king oo ah safiirka ingiriiska u fadhiya magaalada muqdisho mar uu la hadlayey wargeyska wuxuuna muujiyey gaalkani walaaca ay london ka qabto kobaca xooggan ee mujaahidiinta iyo halista ku gadaaman mashaariicdii ka dhankaha muslimiinta soomaaliyeed ee ingiriisku uu ka waday dalka soomaaliya aadaanta uu ka sii raaraco howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee yuusoom ayuu sidoo kale wargeysku soo hadal qaaday wuxuuna sheegay in howlgalka midooda afrika ee dhaqaalihii ay ka goosteen kufaarta caalamku uu durbaba qoorta kula jiro sagaashan iyo afar milyan oo dollar oo deen ah islamarkaana uu u baahan yahay boqol sagaashan iyo lix milyan oo dollar oo kale su-aal uu wargeyska u soo bandhigay akhristayaashiisa ayaa ahayd maadaama awoodda jihaadiyiintu ay sii kobcayso kooxda villa soomaaliyana ay sii wiiqayso al-shabaab ma noqon doontaa tan ku soo xigi doonta kooxda daalibaan oo la wareegtay dalka afghanistan kana hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka trisian bakon oo baraka ah jaamacadda maraykanka ayaa tidhi waxay horey u muujiyeen awood dowladnimo oo la taaban karo waxaan aniga aaminsanahay in al-shabaab aisha ku hayaan rajada fursadaha waxa ka dhacay afghanistan axmed ciise cawad ayaa mar kale wargeyska u sheegay in habacsanaan iyo kala daadasho fara badani ay ka muuqato maleeshiyaadka riddada wuxuuna isaga oo arrintaasi ka hadlaya uu yidhi askarta dowladda waa ciidan isku dhex yaacsan oo aan nidaam iyo caqiido toona lahayn sidoo kalena ma lahan qaabdhismeed ciidan lagamana yaabo inay ka guulaystaan kooxda al-shabaab wargeeska the obserfer waxa uu soo bandhigay dhacdo uu aad ula yaabay kadib markuu arkay maleeshiyaadka kooxda riddada oo iska duubaya muuqaallo been abuur ah kuna baahinayaan aaladda tigtogga iyaga oo sheegaya inay dagaal kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab dhinaca kale askari yugandhees ah oo wargeyska uu la kulmay ayaa sheegay in mujaahidiintu ay yihiin geesiyaalka run sheegay hadafkooda isagoo xusay in wacadaraha ay ka dhigeen awdheegle laga dheehan karo meedadka yugandheeska ee lagu feentay furimaha dagaalka haddii aad eegto kuwii naga dhintay waxaad fahmi doontaa in al-shabaab ay yihiin dagaalyahano khatar ah annagu tababar fiican ayaannu leennahay laakiin iyagu waxay u dagaalamayaan inay dhintaan ayuu yidhi askariga ka tirsan ciidamada yuganda ee u warramay wargeyska waxa uu sidoo kale wargeysku sheegay in weerarada nafurka ah ee ay fulinayaan mujaahidiinta al-shabaab ay ka tarjumayaan go'aanadooda biyo kama dhibcaanka ah ee ay ku doonayaan in ay dhidabada ugu taagaan ku dhaqanka shareecada islaamka warbixintan oo uu maalmo ka hore daabacay wargeeska laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa qayb ka noqonaysa warbixinno iyo daraasaad caalami oo isdabajoog ah kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku soo bandhigayeen warbaahinnada waaweyn iyo majalladaha caalamiga ah iyagoona si isku mid ah u tilmaamaya in ciidamada tawxiidka ee bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab ay qarka u saaran yihiin in ay guud ahaanba dalka soomaaliya ku soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida oo maleeshiyaadka bangarafta ee maraykanku tababaray ku eedeeyey in ay caruur iyo haween ku xasuuqeen deegaanka yaaqbari weyne ee gobolka shabeellaha hoose qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaad ku dhegaysan doontaan insha allahu tacaala aynu ku horumarno deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaara dirarka somalilan waxaa marba marka ka dambaysa kusii badanaya xadgudubyada harkaha goostay oo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo macallimiinta dugsiyada qur-aanka guux iyo dareen caro leh ayaa ka taagan magaalada burco kadib markii maxkamadda racfaanka ee gobolka tugdheer ay afar iyo toban sano oo xarig xaqdaro ah ku xukuntay macallin idhigayay qur-aanka muddo ka badan labaatan sano macallinkan ayaa lagu eedeeyey kursi been abuur ah iyadoo sida la xaqiijiyey maxkamadda tan ka horreysay ay wax dembiya ku weyday islamarkaana caddaysay in keyskaasi yahay mid been abuur ah dalladda macallimiinta qur-aanka iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan magaalooyinka burco iyo hargeysa ayaa si weyn uga qayli dhaamiyey tacadiga lagula kacay macallinkan oo sidoo kalena khadiib iyo imaam ka ahaa mid ka mid ah masaajidda burco waxay sheegeen in wax la aqbali karo aanay ahayn guud ahaan xadgudubyada suurad xumaynta ah ee maamulka ciro uu ku bartilmaameedsanayo macallimiinta qur-aanka waxaanay ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo macallinkaasi sidoo kale ehilada macalinka qur-aanka la xukumay oo baraha bulshada ka soo muuqday iyagoo garwaaxsan qoray ak afartan iyo toddobaah wejiyadooduna ay furan yihiin ayaa si adag uga dhiidhiyey dhacdadan foosha xun ee maamulka hargeysa uu caadeystay ehilada macalinka waxay ku goodiyeen in ay qaadi doonaan weeraro aargoosi ah haddii sida ugu dhaqsiyaha badan ooda looga soo qaadi waayo macalinkaasi la dulmiyey weeraro ay ku beegsan doonaan xarumaha maamulkaasi ayay shaaciyeen ehilada macallinku waxaanay wacad ku mareen in mas-uul kastoo kiiskaanu kulug leh ay bartiisa ku beegsan doonaan warbixintii maanta lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada ayay taasi ahayd markana ku dhowaad labaatan qof oo dhimashay dhaawaca ku noqday toogasho ka dhacday dalka maraykanka warbixintana waxa ay qayb ka ahayd canaawiin maanta lagu hardhay shabakadda wararka soomaali miima waxayna ku bilaabanaysaa sidatan wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya weerar geystay khasaare isugu jiro dhimasho dhaawac oo habeennimadii xalay ka dhacay magaalada stockton ee gobolka californiya weerarkan oo si gaar ah loogu bartilmaameedsaday goob xaflad ah ayaa lagu dilay ugu yaraan afar qof halka afar toban kale lagu dhaawacay sida ay xaqiijeen laamaha ammaanku eedeysanaha kiiskan ayaa la sheegay inuu baxsaday waxaana ku-xigeenka duqa magaalada stockton uu ka shanqariyey in ninkani uu beegsaday goob xaflad dhalashay ay ka socotay sidoo kale afhayeenka xarunta laanta amniga degmada sanguin count ayaa sheegay in falkani uu u muuqdo mid si bareer ah goobtaasi loogu bartilmaameedsaday laai hadda ma jirto cid falkaasi loo soo xiray sida uu ka dhawaajiyey hayther brent oo ah afhayeenka laanta amniga ee degmada san juin count sidoo kale lagama hayo xukuumadda trump wax faahfaahin ah oo ku saabsan sababta ninkani ku kaliftay fulinta falkan geystay khasaaraha baaxadda leh warbixintaasina waxaa lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo qodobka ugu dambeeya oo aynu ku soo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ayaa waxa uu yahay qormo lagu qoray telegramka reediyoga islaamiga alfurqaan waxaana ay ku bilaabanaysaa sida tan ciidamada dowladda ruushka ayaa weerar aada u xoogan oo jihooyina kala duwan ah ku qaaday caasimadda dalka ukrein halka uu ka dhashay khasaar isugu jiro dhimashay dhaawac iyo burbur hantiyadeed inta lasoo wariyey waxaa ku dhintay weerarka lagu qaaday ukrein hal ruux iyo dhaawaca kow iyo toban kale kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaadka ee ka agdhow halkaa sida uu sheegay sarkaal ukrein u hadlay oo warbaahinta la hadlay nasiib daro natiijada weerarkii cadowga ayaa sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca kow iyo toban oo uu ku jiro ilmo yar ayuu yidri gudoomiyaha magaalada kiyef weerarkan wuxuu daba socdaa weerar kale oo diyaarad aan duuliyo lahayn iyo gantaalo ruushka uu ku qaaday kiyef oo ah caasimadda dalka ukrain fiidnimadii jimcaha kaas oo lagu dilay saddex qof boqolaal kun oo kalena ay ka tagtay korontada guud ahaan ukrain xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg aan idinku wareejiyo markan walaalka cabdiwaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii wado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada hiiraan munaasabad ka dhacday deegaanka wargaadhi ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa lagu caleemo saaray nabadoon cusub oo beesha qubays ee beelweynta dir nabadoon haaruun maxamed cabdi cumar waxaana munaasabada kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan culimo dhaqan iyo marti sharaf kale sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimadan awalan allah subxaana wa tacala ayaan ku mahadinaynaa allihiina abuuray cadam naga abuuray allihiina hanuuniyey diinka islaamka nagu hanuuniyo muslimiin naga dhigay intaa kadib walaalayaal xafladdu haddee iyo isomaatinku waa xaflad ku saabsan beesha qubays oo nabadoon caleema saaraysa in naqiib la doorto ama naqiib la sameeyo maaha arrin shariicada islaamka bidca ku ah ma aha qur-aanka wuu sheegay nuqabuu sheegay wabacadnaa minhum ithnay cashara naqiiba reer bani israa'iil labayo toban qolo bay ahaayeen labayo toban qows labayo toban naqiib bay lahaayeen horjoogayaal ah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam niman nuqaba ayuu lahaa nimankii sacdiin waad garanaysaan sacad ibnu cubaada sayidulkhasraj wa sacad ibnu mucaad sayidul aws mawaaqifta islaamka uu soo maray meelaha xarajka ah ee culus mawaaqif adag bay istaageen maalintii beder oo arrintuu ay cuslayd gaaladu soo duushay ilaa kun meelaha ay ku yimaadeen ama sagaal boqol iyo konton ilaa kun ay u dhexeeyeen muslimiintu saddex boqol dhowr iyo toban ahaayeen nabiga wuu la tashaday raggii uu la tashaday buu ka mid ahaa ay ka mid ahaayeen sacad ibnu mucaad kelimo cajiiba ayuu yidhi markuu nabiga mar walba ashiiru calaya ayuhannaas nin muhaajir baa hadlay abubakar baa hadlay nabiga ashiiru calaya ayuhannaas dhowr muhaajiriin markay hadleen nabiga warkuu soo celcelinayuu rasuulka lew annagaan noo jeedaa buur ee waxaan kuu sheegayaa wallaahi low khulta haada albaxri waxa weeyaan lakhudnaahu macag haddaad baxdood badda gasho badda waannu kula gelaynaa low sirta binaa ilaa barkilkhimaad lanasiirana macag ilaa barkilkhimaad haddii aad socoto waa kula soconayna axad annaga ka mid ah oo ka haraaya ma jiro saasu ereya noocaas ayuu yidhi oo runtii qiiro leh waana ka dhabeeyo waa ka run sheegan ansaar maalintii yowmul axsaab ood garanaysaan gaala issoo bahaysatay yahuud ilaa toban kun oo ciidan magaalada madiina la dul keenay oo muddo bila magaalada ay muxaasar ahayd arrintu arrin culus ahayd oo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay id jaa'ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قرآن كعبري أو صوري أو أرنتو حالك سوها كشيكي أو سوريي موقف أد حرج أيوها نبي عليه الصلاة والسلام لبس عد بو ياري والله تشتي برنامج بو نبي الدمعي لمن كان عربته سود دولي المقالة المدينة ثمارة كسوة بحيسة iyo midhaheeda iyo timirteeda inuu hulud siiyo iyagoona iska tagaan war anagii quraash waa dagaalami jirnay dagaal baa naga dhexayn jiray adinku waxaad yeelaysaan intaan qaata oo dhexdannada ka baxo oo iska taga qorsho noocaas uu nabiga calayhi fikiray arrintiibuu labadii sacaad u soo jeediyey waxay ku yidhaahdeen waxyi miya ilaahay ku waxyooday arrintu waxyi hadday tahay haddee cala samci wa taaca weye facala raasi walcayn warka soo celin ma laha oo xagga alla ay ka timid mase waa ra'yi iyo talo weye maya wuxuu yidhi waa ra'yi iyo talo marka arka carabtoo idin tooganaysa halkaans idinka wada tooganaysa ayaa arrintu ila qunaatay ee arrintu waxyi ma aha waxay hadal cajiiba bay yidhaahdeen rasuulka ilaah wuxuu yidhi annagay nimankan mushrikiinta ee gaalada ee carabta ah mushrikiin baannu wada ahaan jirnay timirtannada inay cunaan oo muxuu ah inaan martiqaad ku siinoon ku martiqaadno ama ay naga gataan mooyaane si kale kumaysan cuni jirin afa xiina akramana allaahu bilislaam wa acazanaa bika nuctiihim amwaalana wallahi laa nucdiihim ila sayf waxay yidhaahdeen maantoo ilaahayna karaameeyey islaamka nagu karaamey adiga nagu kaacizeeyey inaan timirtadana siinoon ka cabsanno arrin dhacaysa ma aha wallaahi waxaan seef ahayn uma hayna yidhahdeen wallaahi laa nucdihim ila sayf wixii seef nooga qaataan bay leeyihiin nabiga ra'yigoodu qaatay ra'yigooda ayuu qaatay sidaasay nimanku ahaayeen sacad ibnu mucaad markuu islaamay qabiilkii qowskiisu uu isugu yeedhay haws buu ahaa cabdilaasha niman la yidhaahdo wuxuu yidhi raggiinna iyo dumarkiinna hadalkiinna waa iga xaaraan maanta laga bilaabo ilaad kulligiin islaantaan hal galab bay soo islaam nimankii lili jiri bani cabdilaashal mawaaqifta adag bay istaageen oy taagneen nimanka nuqabada ahaa sacad ibnu mucaad markuu geeriyooday ihtaza limowtihi limowti sacad carshuraxmaan geeridii sacad waxaa gilgishay buu nabiga sheegay waxaa weeyaan carshuraxmaan subxaana wa tacaala farxid uu ku farxay iyo soo dhoweyn carshiga allah subxana wa tacaala u gilgishay meydkiisa marka la waday iyo saxaabadu waxay dhaheen ninka fudayd badana wuxuu idhi malaa'ig baa sida waxba ma ogidiina ninku malaa'ig baa waddo oo sida mawaaqiftaasay istaageen nabadoonnada marka mawaaqifta ay mawaaqif la mid ayaa laga doonayaa diinka islaamka mas-uuliyaddiisa iyo xilkiisa ay qaadaan oo mawqif kasta oo xarija iyagu u horreeyaan oo ummadda mideeyaan oo isu keenaan oo dadka diinka ku hoggaamiyaan ma aha qabiilku nabadoonka inuu qabiilka un difaaca macnaheeda ma aha oo qabiilka baahidiisa iyo wixii walaayada qabiil ka gala iyo wixii haddii nin laga dila iyo arrimaha keliya u taagnaada ma aha waa inuu arrimaha ka wen yahay oo mas-uuliyadda xilka diinka waa inuu qaado mas-uuliyaddu dhammaan dadku way saaran tahay laakiin nabadoonka haddana mas-uuliyad gaara ayaa diinka ka saaran marka arrintaas ayaan ugu baaqaynaa nabadoonkii hore ee beesha qubays nabadoon maxamed aadan cumar ayaa goobta ka hadlay isagoona xilka nabadoonnimada ku wareejiyey nabadoonka cusub ee beesha qubays awalan waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala ilaahigii noo suurageliyey ee xafladdan noo suurageliyey ayaan u mahad celinaynaa mahad aan bilaaw iyo dhammaad lahayn marka labaad waxaan u mahad celinaynaa xarakada guud marka labaad waxaan u mahad celinaa walaayada gobolka ilaa degmada oo arrintan ama amni ha ahaato ama hawsheeda daadihinteedu iyo bahda maxay ahayd idaacadda intaasaan u mahad celinaynaa midda kale waxaan leeyahay haddii hoos usoo degaan dego anugu reerkan anaa maxay ahayd nabadoonka ahay haddana insha allahu tacaala waa wareejinayaa waxaan ku wareejinayaa walaalkay insha allahu tacaala waxaan leeyahay horto reerkii aan mas-uulka ka ahay waxaa laga yaabaa wax badan inna kala dhex mareen bila'aadanaan nahay waa qaldami karnaa insha allahu tacaala inay soo cafiyaan iyagana waa cafinaa insha allahu tacaala taas waa midda midda kala ninka iga dambeeyo nabadoonka ana insha allahu tacaala waxaan leeyahay ilaahay ha u fudaydiyo xil culusaa loo dhiibay culayskaas loo dhiibay bila'aadanaa loo dhiibay xoolaa laisku kari la'yahay alaga yaabaa aryar haddaad maanta raacday inaad isku celi karin waxaa laguu dhiibi waa bila'aadan insha allahu tacaala inuu ku sabro waa u dardaarmaya waxaa kaloon u dardaarmayaa ummaddii maanta waxaan ku noolnahay shareecada islaamka difaaciddeedii insha allahu tacaala inuu ciddii ku horkaca kitaabka ilaahay in la difaaca taasna waan ku dardaarminaa waxaa kaloon ku dardaarminaa ummadda deriskeenna mucaamalo xaq badanaa ka dhexeeyo deriska xuquuq badanaa ka dhexayso ilaa saddex culummad wax badanay sheegaan xuquuq badanaa naga dhexaysa xuquuqdaas la ilaaliyo insha allahu tacaala xadiiska nabiga wuxuu ahay man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falyukrim jaaruhu dadka deriska oo jaarka nahay insha allahu tacaala waxaa naga dhexeeya wanaag iyo maxaba iyagana insha allahu tacaala lagula dhaqmo wanaag walaayadana lala shaqeeyo insha allahu tacaala doobkina waa ku wareejiyey insha allahu tacaala ilaahay ha u fudaydiyo waxaan leeyahay gaaladana allah jibiyo maanta waxaa inta iskugu nimid haddii gaalana dhibayso meesha ama aan joogneen insha allahu tacaala cisigayna iyo sharaftaynana waxay ku jirtaa kitaabkaas ilaahayoon difaacno insha allahu tacaala waxaan leeyahay dad badanaa iga dambeeyo waa dheer tahay oo nabadoonno leh oo abwaaniin leh waxgarad leh insha allahu tacaala warkama sii dheeray kari ee waxaan leeyahay insha allahu tacaala wixii aan gafay waxay ka ahaadeen naftayda shaydaan wixii aan simin ilaahay waa ku mahadsan
nabadoonka cusub ee beesha qubays ee beelweynta dir nabadoon haaruun maxamed cabdi cumar oo isna hadlay ayaa ballan qaaday in uu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wsalaam calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waquuluu qowlan sadiidan yuslix lakum acmaalakum wayagfir lakum dunuubakum waman yudic illaaha wa rasuulahu فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله إلهي باب مهد إسكالي سبحانه وتعالى الله إن خلقينا أبوري ضد إسلام إن قدقي نمع كثير إن شاء الله إلهي إذا كيس ولا ليال أنت أسكبعدي إيه ولاية إسلامك إيه قنت إيه قدبت ديرسك إيه ديرس يالها السلام عليكم سلام بعد ولا ليال سور دواذا رالي أهذا إيه حفلتي الذين دي ee soo dhoweyntii khafiifka aheedi martisoorkii xoogaa wixii dhaliisheen raallika ahaada walaalayaal ee gunta ka soo qayb gashi nabadoonnada iyo ehelka u timid martiqaadkan biri ka soo qayb gashi ee waxaan idinku mahadcelinayaa walaalnimo dirisnimo soo dhoweyn isu dhimrid dhaqaalo wanaagsan ku soo dhowaada inay naga dhexayso idinkuna aan idinka raba middaas iyo mid la mid eh walaalayaal insha allah ilaahay idinkiis walaayada islaamka ninka fahanna ma aha ee maan mana ahayn nin goobjoogana ma ahayn nin gudkiis ku dhash ku gaboobi waaya raalli walaayad ha ahaata xoogaa wax sheegiddaa ku xumad insha allah inkastoo godob udaahino daacaas noo dambee walaalkay maxamed aadan xilkiis igu wareeji waa ka wareejiyey asiga cawada culays baa ka dega anna culays baa i kor إن شاء الله إلهي من ديبت أنا سبحانه وتعالى ولاية إسلامك نبضون نذا يوحي أخيار وحن كدون يا إنا إيد عيان إن شاء الله إنس إلهي إلى قلب قلب إلهي إذن كيس ولا ليال تذكر لو حوا إنك فهن ما ولا لك حلك إي ديبتي ولي راها باشا قبيس لا قبيس لا لي راهو ولا ليال وحا شالي وحاد وحاد نكتهين aniga oo iska ah nin iska reer baadiye oo gurigiisa aan dhaafin anigoo ah ayaad iyo caleemo saaratenaad tiriheen ninkaanaan ka rabnaa nabadoon saasaa tiri diyaar u noqdo kitaabka allaah inaan ku dhaqmayno idinkoo ah mujaahidiinba hore u ahaa haddaana inaad ku dhammaanaysiin ku seexdee ku hurda waa midda iyada insha allah ilaahay idinkiisa kitaabka allah waa ku dhimanaynaa waana difaacaynaa insha allah lagugu soo heshiiyey nabadoon oo lagugu soo heshiiyey haadana qor'aan dhigan hodana eebbahey waaya hilibkan dhammaantiis adaay kugu heshiiyeen hormuudkoodiiyaa tahay hoggaantala innoo haysa awrtaba hayiinii callayrhaan ma wada saara midkan haanta saarreenne waa koo hoggaandiidde hoggaaniyi haddaay dabar leheen mahakisma yiina ninkan ku hakismaynow adaan kugu hurdaynaa hoggaankaayna waa diin ninkiisaoo hunguriye yaa gaalada halaagka ka hakinin hoobiyaha qaada hadafkaayna waa kaasrun waa lagu heshiiyaa haruun dheera waa hagarla'daay hoos u jeed ma ihid wiilkaa horreeyane habar ma dhalin wili mahanan qaadin hadalkaas haqiiqaas ahaay waa midii hubane allay lehe hoggaankula habboon waa lagula helay haaruunow hilibkaan hoggaankiisiiya hibi laguu siiye halahaanka aadaa hadhihin reerka hubinhaay lamidii is haysata heshiiskooda hubi kuma huraayina haaruun ha iiwowdhiga uhudiyo yuusuf alataaka inasloox ku dhiga amaadii gaaban shiiqa cilmiga hayow adaan kugu hurdaynaa haaruunna hoos ujeed mi ihin mana hagoognaada habeen iyo haddaay maalin tahay wiilla huba waayaa wiilkii la hubiyow adaan kugu hurdaynaa haaruunna howshiisgalana waa hagaagta ama hakiya markay hadlata hoos luslushowro ninka talada hayow adaan kugu hurdaynaa hilibkana waxaan dhihi lahay inad heshiisiina hoggaan fiican oo hagarla'aa hibiladiinsii wiilka waa hor leeyahay inaan lahanqariifeey nin horkacdiina waan rabi lahaa intaska hiilays nabadoonow adigana hee isdheh hoggaan fiican noqo reerka hirinaaya hilibkan dhammaantiis adaay ku harsanaayiin hoosaa raggeedna mehergalayaan laga ahaadin hawadiid laheed iyo hantiid walaxaad heli waaysaa inad reer hadjuuntood dhaqsiba xero ku soo haadda aad hubisid ayaan rabi lahay waxaa halaabaaya isilqaam hilibka howsha waa kaaga kala haray hamaana lama raba ninkii wala xallaynaaya hadalkaas haqiiqaas ahaay waa mid ii hubane horar badan ayaa hilib macaaheenka laga gooy wax kalena ma helin adiga baan kuu hanweynahay hergal iyo hiraawaan rabaa heegan ina noqoto wixii reer hadlaynayo waad ka hortegaysaa nabadoon hurdaa lama rabee qaada hadalkayda kuugu soo heshiiyey hagarlaan reerka hoggaamay adaas kuugu soo heshiiyey alifkana qur'aan dhigan amara eebbahey waaya alif maansa amarka ay tahaa iyo ifaysaa oday fiican oo ahal jinne ee ina dul saartiin ummadoo dhan aynala og tahay oon dad eexaynin sida asxaabahoo kale asiga loo ammaanaaya waa ku urfiyownahay allaha noo ehaysiiya ummadoo dhan waxaa laga aslamay aadan iyo xaaba labadaas abaalkooda waa isag allah ajarkooda lama koobi kara ahlu khayr waaya adkaar iyo qur'aan wiil akhriya oon dad eexaynin ilaahay dartiis noobadaad noo inshaarteen wiil afgaabanoo idabsanoo ahlu iimaanne waa tiin inshaarniya allaha nugu anfaca reerka reer abootadeeyow intaas waa ujeedkayd alifka kalahan diinsii galoon aadan u abbaara ina aadan libi waa ogahay waa ammaanaay ahalkoo dhan waa wada ogaay walax ma eexaynin adigana sidaasoo kalena aamin waa haaw odayaasha aqliha ahay walax ogaysii markaada kii diida inaad xale ka soo oroda ahalkaada ma ogola adoon walax ogaysiinin lamadaan indhoodaan adduunku istiriixnaa hee is ilaali oday aaqil ohon aaminaa tahay nabadoonka beesha dir ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan nabadoon sheekh cumar xuseen oo goobta ka hadlay ayaa isaguna xusay in beesha dir ay si buuxda u aqbashay nabadoonka cusub ee beesha qubays ay caleemo saaratay بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وسوك وبيا وقتك وسكا قابن درتي آه، أولا الله سبحانه وتعالى ينكم هدينا نقد دقي ضد مسلمين ثانيا وعن صدر دار مينا تقوى الله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى إلا عبصده قضبك كلا وعن أدعينا ولالك محمد عمر محمد آدم عمر oo horey xilka ugu soo hayay beesha qubays xilkii uu soo gutay waxaa kaloo si wacan u soo dhowaynaynaa oo aad u fiican oo qaali ah walaalkeen haaruun oo ah nabadoonka qubays anigoo ku hadlayo afka magaca beesha direed ay hiiraan hadday noqdaan dhallinyaradooda odayaashooda dumarkooda culummadooda waxaan si wacan u soo dhowaynaynaa walaalkeen haaruun waxaan leennahay mas-uuliyaddaa lagu dhiibay si wacan u gudo waxaa kaloon leennahay beesha qubays ee dooratay walaalkood yayna dayicin macnaha intaad keentaan ina meel cidlaa looga dhaqaaqin maalmo kadib mucaaradaan lala imaanin idinkaa keenay isagoo dantiisa haysto oo dhaqanaayo ayaa waxaad dhahdeen beesha ayaad mas-uul nooga tahay marka waxaan leennahay dadka muslimiinta ee beesha qubays in walaalkood ay garab istaagaan kana qayb qaataan jihaadka islaamiga ah ee maanta ka socda caalamka gaar ahaan waddankeenna ka socdo gaar ahaan wilaayada hiiraan ka socdo maadaama aad ka tirsan tihiin walaayada hiiraan waxaan leenahay jihaadkaasna ha laga qayb qaato maadaama waajib idinku yahay farlucayn idinku yahay gaar ahaan waxaan rabnaa nabadoonka inuu beesha ku hoggaamiyo jihaadka si horeyba loo sheegay uuna noqonin nin u dooda beesha keliya nin laga xidhay iyo maaragtay qaaraan uuna ku ekaanin intaasaan ku soo koobaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugaasta guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo goobta ka hadlay ayaa si aad ah ula dardaarmay nabadoonka cusub iyo beesha dooratay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله alla tabaaraka watacaala mahad iskale nimcooyinkiisa faraha badan la siiyey alla mahad bilaab i dhammaad aan lahayn asagaan oo mahad celinaynaa alla tabaaraka watacaala nimcada maanta aan joogno ay kowa ka tahay bacd alxamdulilahi tabaaraka watacala waxaan u mahad celinaynaa wilaaya islaamiga ee hiiraan waaligeen sheekhuuleed awanabhaan iyo makaatibtiisa maanta nagala soo qayb gala xafladan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa gogoyshan quraxda badan leh reerka dhigtay waxaan leenahay iyagana jazaakumullahu khayran sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hogaankii hore ee dadaal iyo juhdi badan bixiyey maantana si wanaag badan xilka ku wareejiyey intaa kadib waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala ha ka dhigo mid reerka barwaaqe iyo wanaag iyo guulku horse insha allahu tacaala ee kolba sida lawada dareensan yahay reer qabays ee reer dhaah ah ee xilfiga la ah reer sugow hoggaankaa la keenay ilaahay tabaaraka watacaala waxaan u weydiinaynaa ha ka dhigo mid ummadda wanaag iyo khayr iyo diin iyo sharaf ku horka insha allahu tacaala sidoo kale waxaan rabaa inaan u dardaarmo beesha ragga odayaasha ah ee beesha maarata wax badan ka soo shaqaynayey iyo nin waliba oo hoggaanka ku-xigeenadiisa ah waxaan leeyahay gamuun baallaan ma buubee walaalkaa hala qabta garba laakiin yaa lagu noqonin kurtumaay iyo fatiiro ku taagan yaa la noqon insha allahu tacaala waa dardaarmi lahaa asiga waxaan u dardaarmi lahaa alla tabaaraka wataala cabsidiisa reerka hoggaanka kuu dhiibtay u cadaalad sameey waxaan kaloo u dardaarmi lahaa dadkan wax lagu hogaamin karo ee wanaag iyo khayr ku gaari karo nabadoon haaruunow waxaa waaye in ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa aad gaarsiisid diinta alla tabaaraka wa tacala ummadda saa ku gaarsiin laheed qof waliba hadduu tawxiid ka fahmo oo diinta fahmo qof qof dhibay bal arkaayo nin walba dantiisa ka badanaysa laakiin haddii aad ka gaabisid waxaa imaanaysa mashaqada ayaa sii badanayso ammaanada maalmahan dambe nabadoonnada waa la hantaa ammaanada reerka aad u haysid nooc walbay tahay insha allahu tacaala inaad ilaalisa waa ku dardaarmi lahaa reerka ka warqab dhex socodka ummadi annagana waxaan leenahay ilahi tabaaraka wa tacala ha kugu kaalmay ogaawna nebiga sal slm inuu dhahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can racyatihi oo kama qaala sal slm ilahi roob hana siiyo ilaahi tabaaraka wa tacala uso imaankeena mid barkale allah ka dhiga mid khayr iyo wanaag iyo darajo iyo sharaf allah nooga dhigo mid ay gaalada ilahi tabaaraka wa tacala nooga jibi allah nooga dhigo ilaahi oo roobna siiyo allahuma aqitna allahuma aqitna allahuma aqitna qaytan muqiitan hanii'an marii'an saxan dabaqan mujalan caama daa'im ya rabbi alcaalamiin ilaahi roob barwaaqi khayrana siiyo ilaahi raxma naxariisna siiyo ilaahay reerkaa maanta hogaanka duubanaya ilaahayow rabbi yarxamna khilaafi balaya kahay khayr iyo wanaag ilaahw sii hogaankaa cusub oo mas-uuliyadda loo dhiibina ilaahw ummadda kii wanaajiyo khayr ugu ya ilahu ka dhigin ilaah mid dulmiya ha ka dhigin ilaahw asiga mid la dulmiya ha ka dhigin ilaahw dadka diriska iyo ehelkeed mid barwaaqi iyo wanaag kula dhaqma ka dhig ilaahw dadkeenna diimeed ka dhig ilaahayow rabbi yarxamna deegaanka aan joogna reer qabees baraka idiin siiye wa aakhiru dacwaana alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in wilaayada hiiraan ay aqbashay nabadoonka cusub ee beesha qubays الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام ما هذا إسكاله ما هذا ألا كدب دمان مرت شرفت كلا دوان لنعيدا كلا دوان نكتمت علماء له وقاسيا له دقن كغيبه سكلا دوان وحقرتك قبر إيا ويلبا انت حفلت قيمها بدن كسو قيب قشي وأمهد علينا جزاهم الله خيرا وبارك الله فيه ولا لهن باشا قبيس أما سدح قبيس داهد وقوشا قيمها بدن فديي قروح بدن ولا له نعيد كلك دوان كي مدنا سدا قيمها بدن أقابلي نبضون كقيمها بدن نصو ساري أذن كان وحان إذن لأن هاي أدب أمهد سنتهين أجرقيني أبالكينا الله وينيو حرب أمركا انت كدب نبضون كي هوري الرئيس معمولي ولكن محمد آدم وقت كدير نجوغي تقريبا واحد سنة كبدن ayuu reerka oday u ahaa si qurux badan oo qiimo badanna mimbarkaasuu u soo istaago ugu wareejiyey waxaan leennahay wixii aad qabatay oo ilaahay subxaana wa tacaala dartii u qabatay oo tolkaa u qabatay allah kaa ajarsiiyo bashar baa tahay wixii aad ku gaftayna allah kuu dhaafo waxaanna codsanayaa cafi buu dalbay walaalihiibuu ka dalbay ciddii uu matelaya walaalihii reer qubays waxaan codsanayaa in la cafiyo oo aan caloosha waxba loogu reebin waa codsanayaa walaalka la keenay haaruun dheere magacaa wadataa waa magacii nebiyullaahi haaruun calayhi salaam waxaan rabnaa soo kororkaaga aad ku soo korortay dhaqanka islaamiga ahee soomaaliyeed inuu noqdo mid xoojiya diinta islaamka inuu xoojiye inuu noqdo mid xoojiya wuxdada iyo wadajirka inuu noqdo mid xoojiya jihaadka maanta ka socda bariga afrika intaasaan adiga kuu dardaarmayaa qodobka labaad oo nabadoon aan kuu dardaarmaya waxaa weeye ciddaad mas-uul u tahay ama qubaysaan noqdeen marka hadda sidaan fadhido oo halkaa aad joogtid nabadoon muslim baa tahay shareeca islaam baad matashaa dadkaan meenta meesha fadhiyo kuu yimid dhammaan waa muslimiin jifadii adiga hadda ku soo calayma saartayna ma aha qof walba wuxuu u yimid oo u soo xaadiray doorashadaada iyo jacaylka u qaba qoyska aad matalaysa wuxdada ama wadajirka ka shaqeeya ilaahay baana nagu addoonsay subxaana wa tacaala qodobka kale oo saddexaad oo aan kuu dardaarmayo waxaa weeye waa qadiyadda ku saabsan reerkaaga waxa ugu horreeyo oo aad kala shaqayso ha noqoto dadkaaga diinta alle barashada inaad ku dadaashid adoo naftaada ka bilaabayo qof aan diintiisa aqoon qiimo ma leh dadku waxay qiimo ku yeeshaan inay wax bartaan dadku waxay qiimo ku yeeshaan allahooda inay yaqaanaan dadka waxay qiimo ku yeeshaan nebi maxamed inay ku daydaan waxaad qoyskaaga ansaarta ah waad arkaysaan boorka ay soo qorteen reer qubays waxa ku qoran qabiilada ansaarteed baa ugu qoran waana beeshii ugu horraysay oo xarag shabaal mujaahidiin xilligu amiirka u ahaa amiirkeennii shahiiday raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica ilaahay shahaadiisa uu aqbalay abu zubayr ciddii ugu horraysay oo beeca iyo ballan la gashay kitaabka ilahayna kula gashay ahaayeen qadiyadda kaloo aan kuu dardaarmaya waxaa weeye waa arrinta ku saabsan in qoyska aad mas-uulka ka tahay aad ku xirto oo aad u dirto mushaarakada jihaadka maanta socda la dagaalanka la xisaabtanka iyo la collaytanka ilaahay cadowgiisa in qoyskaagaa u horkacdid oo aad walaalaha qubays dhaaheed aad mas-uul ugu noqoto oo aad walaal ugu haato walaalaha ismaaciil aadan oo aad walaal ugu haato walaalahaaga gaaljecel oo aad walaal ugu haato walaalahaaga reer hiiraan ee muslimka ah waa in reerkaaga ay ka muuqdaan saamayn xoog leh iyo muxuu ahaa ta'fiir qiimalan aad ku yeelato sida ay ugu qayb qaadan lahaayeen jihaadka maanta socdo tolkaa waa inay aadaan oo ay u dareeraan difaaca diinta allah subxaana wa tacaala ugu dambayn walaalaha reer qubays ee nabadoonka doortay waxaan leeyahay walaalkiin garab siiya xaqa ku garab siiya runta ku garab siiya qabyaalad nacaybka ku garab siiya gaalad nacaybka ku garab siiya jihaad jacaylka ku garab siiya mu'miniin jacaylka ku garab siiya qaraabo xiriirinta ku garab siiya waxa ilaahay uu jecel yahay ku garab siiya waxa uu ilaahay necab yahayna ka celiya oo ka- oo ka ka hor istaaga intaasaan idin leeyahay allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa si guud xafladdan inay noqoto xaflad mubaaraka ah barakaysan gadaasheedna wax badanoo ku farxan ilaahay uuna maqashiyo waakhiru dacwaana an alxamdu lilah rabbi alcaalamiin sali allah wasalama calaa nabiyina muxamadin waaalihi wasaxbihi ajmaciin guud ahaan barnaamijkii faareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
سرا وجهرا